wasiirka amniga galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ka daafuray kulan looga tashanayo xoojinta dadaalada nabadda galbeedka mudug kulanka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid a wasiirada iyo xildhibaanada galmudug maamulka gobolka iyo kan degmada gaalkacyo iyo waxgarad wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan waxaan soo gaarnay magaalada gaalkacyo oo aan u imaannay in aan ku soo baxanno colaaddii ka soo cusboonaatay galbeedka gobolka mudug sidii hawshaas codadaas loo damin lahaa loo maaragtay muxuuaha looga dabategi lahaa sidii uusan inuusan dhimanin qof kale oo halkaas jooga annagoo wafdi wasiirre ah oo galmudug ka socda ayaa shirkii shalay golaha wasiirada ee galmudug lagu soo saaray in intaas afar wasiir ay ka qayb galaan ama ay tagaan gaalkacyo oo hawshaas sidii loo xallin lahaa ay uga qayb qaataan sida dhinaca puntlandna sidoo kale ayagana wasiirro looga soo diray haddii ilaahay yidhaahdana ay ayaguna berri soo geli doonaan maantay oo jimcaan annagu aan hadda soo gaarnay gaalkacyo colaadaani maaha mid muxuuahaa u adeegaysa ama yacnii dadka deegaanka galmudug iyo puntland ku nool mid ay ku noqotay dhabarjab iyo dhibaato iyo mid muxuu ahaa keentay yacnii horumarkii iyo muxuu ahaa waxwadaqabsigii bulshada ku noolayd puntland iyo galmudug inay ku noqoto mid xanuun ah ayay noqotay oo markii ugu dambaysay labada dhinac odayaashoodii waxay ku baaqeen in la isxakameeyo xabaddana la joojiyo sidaas si la mid ah ayaa dowladuhuna aysan raalli oga ahayn meeshaasi inay colaadanba ka soo laabato in la isxakameeyo dadka fidanna wadalayaasha ah oo ka shaqaynayana isku dhinac looga soo wada jeesto oo la yska qabto hawshaasna dhammaan shacab iyo dowladba ay u wada istaagaan in dhiig dambe uusan ku daadan meeshaas dadkuna ay u wada adeegaan dhammaantood nabadda sidii looga wada shaqayn lahaa waxaan leenahay kuwa colaadaha baraha bulshada ku muxuuha baahiya ama dhiigga dadka walaalahood afar iyo labaatanka saac yacni ku naaloonahaya ama ka dulgabyaya ama ka dulheesaya waxaan leenahay ka waantooba aakhiriya adduun mid inkugu jirta dani inkugu jirta ma aha muddooyinkii dambe maamulada galmudug ee puntland ayaa waday qorshe lagu joojinayo dagaal beeleed ka socda galbeedka gobolka mudug iyagoo kaashanaya odayaasha labada dhinac